إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah weeraro iyo howlgallo ka dhan ah dowladda federaalk iyo xabashida ayaa ka dhacay muqdisho bakool iyo jubbada hoose alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho kaasoo uu kasoo muuqanayo askari maxbuus ah gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa qiil layaab leh u sameeyey amar uu bixiyo oo si xun loogu jir dilay haweenay ganacsi ku leh magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dhacu geysatay tobneeyo gaadiid ah kuwaasi oo siday raashin iyo agabyo kale tiradadah ayaa ku dhintay goob laga soo saaro dhagaxaanta oo kusoo duntay taasoo ku taala dalka kenya iyadoo sidoo kale dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan dalkaas ay ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan waxaa gobolka ama xaarada ee dalka etoobiya ka dhacay howlgallo lagu qafaashay dad badan oo kasoo jeeda qowmiyadaas oo dagaal kula jirta xukuumadda abeey axmed dowladda federaalk ayaa amar ku bixisay in ciidamadeeda ay dhacaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay ka joogto gobolka hiiraan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan weeraro iyo howlgallo ka dhan ah dowladda federaalk iyo xabashida etoobiya ayaa ka dhacay muqdisho bakool iyo jubbada hoose ciidamada milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar toosa ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafadda caymiska oo ka tirsan degmada eqshid ciidamada dowladda federaalk ayaa caymiska ku leh hisbaaro iyo saldhig waxaana dagaalka lagu qaaday uu ahaa mid aada u culus iyadoo si aad ah degmada inteeda badan looga maqlayay hubka la isku adeegsanayay ila wareedyo ayaa sheegaya inuu jiro khasaare kasoo gaaray dagaalka balse ma aynan helin weli tirada rasmiga ahi khasaaraha qofka agdhow halka ay wax ka dhaceen ayaa wuxuu inoo sheegay in indhihiisa uu saaray askar gawaari la saarayo lamana oga inay dhaawac yihiin iyo inay meedad ahaayeen sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey gobolka jubbada hoose wuxuuna ahaa weerarkaas qarax ay la beegsadeen ciidanka maamulka jubbaland si gaara wuxuu kaga dhacay halka loo yaqaano garas ceebeed wuxuu u dhexeeyaa deegaankaas deegaanada buulagaduud iyo janaayo cabdale duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland kuwo kalena way ku dhaawacmeen ugu dambeynna gobolka bakool waxaa ka dhacay weerar habeen dheelmad ah oo ciidamada xaabashida lagula beegsaday degmada xudur ee gobolka bakool alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaas oo uu kasoo muuqanaya askari maxbuus ah waxaa faahfaahinaya zakariya cumar قادم قادم جيشي إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم kanaalka wararka alkataa'ib ayaa duhurnimada maanta baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaas oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen fariisin ay joogeen askarta dowladda federaalk ee imaaraadka uu samaystay muuqaalkan ayaa waxaa laga dheehanayaa in dagaal kooban uu dhex maray labada dhinac kadibna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gebi ahaanba xerada ku taalay xaafadda cali turciye oo ka tirsan suuqa xoolaha degma ahaana hoos tagta hilwaa weerarkan ayaa waxaa lagu dilay lix askari waxaa sidoo kalena lagu qabtay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk xilliguna waa habeen si xerada loo arkaane waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shideen iftiin indhahaadana waxa ay qabanayaan qaar ka mid ah meydadka ciidamada dowladda federaalk iyo shanqarta xabadda
المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن قضى يوما علينا askariga maxbuuska ah ee lagu soo qabtay dagaalka ayaa qudhiisa ka soo muuqanaya filimka waxaana lama filaan uu ku tilmaamay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dagaalamaan muqdisho islamarkaana ay cagta mariyaan xero dhan oo ay ku sugnaayeen ciidan la sheegay in tababar khaas ah la siinayo xalay waxaa xalay weerar baan ula ku soo qaaday raggiyagii iyo taliyihii oo taliya unugii wixii raggii waa la laayay hubkii aan lahaynna waa hubka kan oo aniga hadda horteyda yaallo askariga maxbuuska ah ayaa eedeyn u jeediyey xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna ku dhaliilay inuu been u sheegay islamarkaana ugu waramay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga sifeeyey waddanka
madaxweynaha soomaaliyana ugu dambeyntii waxaa u sheegayaa annaga ugu naqayaanay wuxuuna yidhi ilaahay hadduu ku idmaayin nimanka shabaab ahaa waddanka waa laga saaray waddanna lagama saaran oo hadda annagii yaaba soo maaha anigii baa xal laysoo qabtay raggii kale ciidanka waa la laayay waxaa kaloo yacni shabaab magaalada muqdisho intay timid waxay doonta haddana ka samaysatay macnaha shabaabka uu dhahayo waa dhammaadeen xagee wuy xagee xagee joogaan علي حسن مدحون وانا قياني علي حسن مدحون وانا قياني
ciidamada lagu soo bandhigay muuqaalkan ayaa dhowr bilood ka hor lagu soo tababaray waddanka uganda waxaana dhaqaalaha bixiyey imaaraadka carabta oo iyaga lagula heshiiyey in ciidankan hoos tagaan ujeeddada magaalada muqdisho lagu gaaryeelay ayaa ahayd baqdin dowladda federaalk ay ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah xarumaha dowladda laakiin iyagii ciidanka ayaaba ammaan heli waayey filimka waxaa lagu sheegay in askartaasi aysan nabad heli doonin iskabada inay ilaaliyaan xarumo dowladeed jasaaka allahu khayran zakariya cumar guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa qiila yaab leh u sameeyey amar uu bixiyey oo si xun loogu jirdilay haweeney ganacsi ku leh magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa faahfaahinaya yuusuf jimcaale oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa iska difaacay eedeemo uga yimid haween dhibanayaal ah oo dhowaan lagu jirdilay xarumo ganacsi oo ay ku lahaayeen dhismo ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho dhismaha oo la sheegay inuu xasan sheekh ku wareejinayo ganacsato qaraabadiisa ah oo ka soo maray dhanka haweenkiisa ayaa waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay weeraray ciidamada dowladda federaalka kadib amar ka soo baxay guddoomiyaha oo isaga howshan fulinteeda ee madaxtooyada u xilsaartay haweenka ganacsatada ayaa si xun loola dhaqmay waxaa la burburiyey ganacsigoodii waxaa la daadiyey raashinkii maqaayadda lagu karinayey iyagoo milkiilayaasha lagu jirdilay feer iyo laad iyo qoryaha liifkooda yuusuf jimcaale oo arrintaas wax laga weydiiyey ayaa sheegay inay dowladdu ay horey u socoto wixii ka hor haddii aad hawsho lagu dira isku adkayso dil udhor meeshaan ka guur meeshaan ka bax haddaad isku adkayso hay-adaha maxaa la gudboon meeshana lagaa rabo mulku xumbaara hadduu qofku guuri diido maxaa la samaynayaa awoodaa la soo aada dowladdaani waa dowlad horu socoto dowlad foorarta maaha qofkuna markau socdo dadka waa dardarayaa soo maa hadalka guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa ka falceliyey dad badan kuwaasoo ku baaqay in la iska dhiciyo dowladda federaalka mar haddaysan dadku xaquuq lahayn oo sidii xaywaankii la isaga dardarayo sidoo kale guddoomiyaha ayaa inkiray in si xun loo jirdilay haweenka iyadoo lasoo sawiray mid ka mid ah haweenka oo uu dhigka da-ayo wejigeeda iyo madaxeeda islamarkaana dhex taala laamiga bartankiisa waa kuwan qaar ka mid ah oo ka waramaya wixii dhacay
waxaan xoolo qalay oon badarka shabiriga waa la daadshay wiilashi karaaya waa lagu gubay wadaad masaakiina ilaa looga rida iyo qoro afkiis lagu dhiftay aniga waa laygu istaagay gabadhaydoo umula oo qalan waa la dila bistooladaa madaxa looga garaacay qaas ahaan taliya ku-xigeenka ku xiga macallin mahdi a uga garaacay iida shaqaalahayga waa la dilay waa la gubay ani waa lay dila meeshaas bistooladaa laygaga dhuftay madaxeyga wuu baranayaan bistooladaa laygaga dhuftay oo la yidhaaho naagtiisaa lagaaga kicihaa qamar iyo indhayar yaqaan madaxweyne waa qabi jirna soomaaliya madaxweyne way soo qabatay madaxweyne naagtiisa ku dhinac orda iyo ilmihiisina weligay ma arag maalin eebba gelsho waa nala yimaadaa waa nala handadaa waa nala gumaadaa magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socda dhulbab xoogan dadku waxay dowladda federaalka ku eedeynayaan dhaca dhulalka gaarka loo leeyahay kadib markii lasoo dhammeeyey dhulalkii danta guud dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey inay dhac u geysatay tobaneeya gaadiid ah kuwaasi oo siday raashin iyo agabyo kale waa kan mahad cubayd in ka badan konton gaari oo ay lahaayeen dad shacab ah islamarkaana uu ku rarnaa adeegyo loogu gurmanayo dad rayad ah oo uu ku fatahay webiga shabeelle ayaa la sheegay inay dhac u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid ah dadka xogogaalka u ah arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay dhaca loo geystay iyo jawaabta uga timid dowladda federaalka
anigu waxaan rabaa inta badan inaan fokuska saaro raashinkan waa la dhacay laleeyahay arrintiisa konton baabuur waa masiibo qaran waa gurmad qaran in maleeshiyaada dhacay la yidhaahdo maleeshiyaadkana dadka xukumo la yaqaano lagana aamuso meeshaa waxaan u arkaa heshiis caalami ah oo lagu heshii inuu ka dhacay annaga marka ma qaadanayno dadkaas masiibada ay ku dhacday oo fatahaadda ay qabsatay oo dhibaataysan waxooda ma ka sarreeyaan waa kama harayo waa daba joogaynaa waa daba soconnaa mana yeeli doona mana yeelaynaa duwaneeda lixdan baabuur wax ku dhow ayaa la dhacay mana aqbali doonaa duwaneeda hadda waxaan leeyahay marka soomaaliyeed konton baabuur in ka badan dad liqay oo taagtaagan oo nool oo la yaqaana oo nooc kasta loo soo qaban karo oo lagula xisaabtami karo oo la daba soconin ma qaadanayno ma yeeli doono saddexda sane ee dowladda u dhimanna waa daba soconaynaa ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay isbaarooyin dhigteen meelaha ay joogaan waxaana gaadiidka xamuulka ah lagu soo rogay lacago ka badan kuwa isbaarada warbixin afar sano ka hor ay soo saartay hay-adda monitoring group ayaa lagu sheegay in cabdulaahi goodax barre oo markaasi wasiir ahaa uu musuq maasuqay raashin la siin lahaa dad uu ku fatahay webiga shabeelle
kaasi wuxuu ahaa mahad cubaydo inooga waramayey dhac iyo boob lagu eedeeyay dowladda federaalka tiro dad ah ayaa ku dhintay goob laga soo saaro dhagaxaanta oo kusoo duntay taasoo ku taala dalka kenya iyadoo sidoo kale dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan dalkaas ay ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan maxamed amiin ayaa ka waramaya wararka ka imanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in tiro dad ah ay ku dhinteen degmada kimuri ee ismaamulka kayanga oo ah gobol ku yaala bartamaha dalka kenya geerida dadkan oo ahaa kuwo muruqmaal ah ayaa timid ka gadaal markii ay soo duntay goob laga soo saaro dhagxaanta oo ku taalla gobolka ruux afraad ayaa si dirqi ah ugu badbaaday inuu halkaasi ku geeriyoodo sida uu sheegay taliyaha booliska degmada oo saxaafadda la hadlay waxa uu intaasi ku daray in ay wadaan baaritaan ku aadan sababta keentay in ay soo dunto goobta dhagxaanta laga qodayay ee ay ku sugnaayeen dadka muruqmaalka ah dhinaca kale dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan waddanka kenya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan cabashooyinkii ugu dambeeyey waxa ay kasoo yeereen tuulada muwangiya halkaasi oo ay beerihii eber ka dhigayaan maroodiyaal fara badan beeraleyda ku dhaqan tuuladan ayaa waxa ay sheegayaan in dalagii iyo dhirtiiba uu maroodigu raamsanayo kaasi oo koox koox u socda na shida yetu ni ndovu umepata mahindi mahindi ikamalizwa ni ndovu sasa unafukuza ndovu hawendi saa kumi na moja zioni manatoka saa kenda saa usubuhi na unateseka na kufukuza ndovu hawendi, unapiga madaba na nduru hawawezi kuenda, na sisi kuna shida, hata wanaweza kuingia nyumbani, wanaanza kuharibu. Kuna migomba pozo, kunde, muhama tumepanda na yote imeisha, sisi haujui ufanye nini, na ukipeleka malalamishi kwa chefu wetu, anasema ndovu makila mahali na hakuna msaada wowote hakuna chakula. Sisi sasa hii hufanyeje? Hakuna chakula na mameua watu sehemu ya vitengeni kumeua mzee mmoja na ule ndovu wanafukuza ndovu.
dalka kenya ayaa waxaa aada ugu badan maroodiga xitaa waxaa la sheegaa in waddankaasi ay galeen maroodigii soomaaliya ku noolaan jiray intiisii badan waxaa gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ka dhacay howlgallo lagu qafaashay dad badan oo kasoo jeeda qowmiyadaas oo dagaal kula jirta xukuumadda uu hogaamiyoobay axmed hashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya dalka itoobiya waxaa ka ogan colaad uu dhiig badan ku daadanayo oo u dhexaysa dowladda itoobiya iyo qowmiyadda amxaarada kuwaas oo isku haya xukunka waddanka wararka ka imaanaya deegaanada amxaarada waxay sheegayaan in milatariga ethoobiya ay dad ka badan boqol qof ka qafaasheen magaalooyinka baxardaar iyo qaybo ka mida goondhar waxayna ku daabulayaan gaadiid waaweyn oo lagu geynayo magaalada adisababa dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in howlgalladan qafaalka ah ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka sidoo kalena ay qayb ka yihiin xaaladda degdega ah ee la geliyey deegaanada amxaarada qafaalashada dadka shacabka ah ayaa la tilmaamayaa inay muujinayso culayska dowladda etoobiya ka haysta dagaalka uga imaanaya jabhadda faano shalay ayay ahayd markii dad badan oo amxaaro ah laga raafay xaafadaha magaalada adisababa loona taxaabay xabsiga kuwaas oo boqolaal qof lagu sheegay umuurahan ayaa imaanaya iyadoo sagaal bilood laga joogo markii ay xabad joojin kala saxiixdeen etoobiya iyo qowmiyadda tigree dagaalada u dhexeeya etoobiya iyo amxaarada ayaana soo jiitamayay tan iyo bishii abriil hase ahaatee waxay cirka isku shareereen saddexdii toddobaad ee u dambeeyey
dowladda federaalk ayaa amar ku bixisay in ciidamadeedu ay dhacaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay ka joogto gobolka hiiraan maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaa dhaleeceen u jeediyey bulshada gobolka gaar ahaan kuwa ay deegaanadooda xooga ku haystaan howsow ayaa khudbad u jeediyey dad maato ah oo si qasab ah looga soo kaxeeyey guryahooda ganacsigooda iyo goobahooda waxbarasho waxa uu ku yidhi reer jamaaca mubaarag macwiisleyda maadbaraxa iyo hubka ku caawisaan intaasi kadib wuxuu ku bilaabay handadaad isagoo sheegaya inay imaan waayeen balse lasoo qasbay war maantao dham xaggaan joognay meeshaanaa tuureedeen hadda waa laydin soo qasbay anugu maamul iyo howl iyo ma dhexgelaan ciidanaa jooga ciidankaa maalin hore u gurmaday baabuuruu qaatay gaari nooha laba noohay qaateen gurmadkii dagaalku socday aadeen raggaanu maxay haystaan risaasta annu kaa dhiibayna oo u haaya anaa u haaya waxaan rabaa beeri dukaamaad leedihiin baqaaraad leedihiin eriyaad leedihiin geelaad leedihiin shidaalkii hataa waa ka dhiibi wayseen sidoo kale intaasi kadib waxa uu dadweynaha kula soo jeestay handadaad iyo cagajugleyn isagoo indhaha ku gubaya bulshada margiyada qoortiisana dibadda soo dhigaya ayaa waxa uu amar ku bixiyey in la dhaco hantidooda wallaahi gun aad tihiin gun gun gun gun gun waraa ciidankaawa nin alla ninkii tillaab gediya walla odayaashiina waa joogtaa waa saxiix wallaahi waa laydaga shaqaysana oo bil mooradaa gedi ma ow moorada waa gedinaydiin hadday ismaamuli waayaan ay inta fadhiistaan qorshaydii samayn waayaan moorada waa gedinaydiin ma la wada baxaysiin xabbadaa kala baxaysiin hal xabbo hal xabbaa kala baxaysiin hal xabbo hal xabbaa kala baxaysiin howsow ayaa ka mid ah hogaamiyeyaasha ciidamada dowladda federaalka waxa uuna caan ka dhex yahay saraakiisha ninkan ayaana dhowr maalmood ka hor ku beer la xawsanayay dadka ku dhaqan deegaanada dacalka ku haya beledweyne iyo buulo burde balse hadda waxa uu amar ku bixiyey in la dhaco hantidooda warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda uganda ayaa sheegtay inuu geeriyooday safiirkeeda u fadhiya waddanka iiraan danjirahan oo ahaa nin da ah ayaa waxaa geeridiisa xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka uganda okollo oryam wuxuuna xaqiijiyey in maxamed tisikubu uu khamiistii ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada tehraan ee caasimada dalka iiraan wasiirka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo sababta geerida danjirahan walow ay warbaahinta uganda shaacinayaan inuu muddo xanuunsanaa xukuumadda kambala waxay sheegtay in meedka danjirahasi dib loogu soo celinayo waddanka si loo aaso sanadkii labada kun iyo labaatanka ayay ahayd markii madaxweynaha uganda ninka geeriyooday oo u magacaabay safiirka u fadhiya waddanka iiraan warkii duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waynaga intaa